Qaar ka mid ah haweenka magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabelle ayaa si weyn uga faa'iidaystay fursadaha ganacsi ee ka jira xaafadaha iyagoo ka bilaabay ganacsiyo yaryar guryahooda taasi oo wax ka beddeshay noloshooda dhaqaale iyo tan qoyskaba. Haweenkan oo inta badan ah hooyooyin mas'uul ka ah qoysaskooda ayaa si xirfad leh u abuurtay ganacsiyo kala duwan isla markaana iibiya raashinka qutuldaruuriga iyo baatiyada kuwaas oo ay bulshada xaafadda si weyn uga faa'iidaystaan. Haweenka oo la hadlay warbaahinta Isnaa ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliya ganacsigan iyo sida ay uga faa'iidaystaan.
Ganacsiga yar oon ku hayo xaafadda tabakaayadan yar aa meesha iigu taalo ayaan ku ganacsadaa. Waxaan iibiyaa sida burka, sokorta, bariiska, baastada ayo nooc bagaash intay ku imaato ayaan ku iibiyaa meeshaan. Wax badan oo ilmaha ay isticmaalaan iyo habeenka inta ay jecel yihiin oo macmacaanka ah. Hataa marka waxaan iibiyaa sida waxaa la mid ah baatiyaasha, dharka ciyaaleedka, ee maacuunta, qudaarta ayo nooc meesha ay ku timaado ayaan ku iibiyaa sandaqadan. Sida burka, sokorta iyo bariiska magaalada ka soo iibsada Jowhar. Bagaashka kale yaryarooga wixii ah iyo baatiyaasheena waxaan ka kaystaa xamar. Kolay muddo waxaa ku jira laba sano. Ganacsiga sidiisa waxaa ah marna waa ku qeyrey marna waa ku qasaarey. Alxamdulillaah wuxuu Ilaahay ugu talagalay waa ka helaa. Wallaahi hadda ani ee maxay dhahaan waxaan ku doortay inaan xaafada ku ganacsado anigoo ku jiro ciyaalkayga dhex joogo ee waxay rabaan u maareey karo oo shaqadeena qabsan karo.
Shaqo abuurkan danteyda igu dhalisay in aan gurigayga furto sida qofka kalunta oo ilmoole oo soo gaari karno waa u soo dhaweeyay guriga xaafad diris leewa anka hilib inaan kaystaa marawaa oon katabo wax dhanba aan leeleeya gataa marawaayo dadkii suuqa aaday karna kalunta iga adeeganaas wixii iyo habeenkii qofkii habeenkii garabsarata habeenkii la biil loo keenaa oo suuq ma habeen furan anoo iga gadanaa saas darteeda igu soo kordhisay anina alyoonkeyga inaan wixiis ilaaha iiga soo saaro ilmaheyga aan siisto xamaray ka imaada handabadaana kasoo gataay ana xamar baawar weyn muka adeegsi kari baasaas mahasta ilaaha ii sahlo handabadaana kasoo gataay alyoonkeygaasna aan kabiirbeeraastaay xaafadahaana ku gataay suuq adeerka naga dhexeeda waxaa waaye dad bilay qaataan bishii bilay iga adeeganayay haddii usoo dhacday bishi kastayga iyo tuulana isiinayay ana faa'iidaba ii tahay ma ahobo yaa dadna waa kaashtaan dadna deynay ku qaataan dadna habeenkii qaadaan subaxii ku siinayaan garab rabataa labadiyaa nimanka sii subaxii soo faan cabadiyaa imaanayaan cabadiyaa jamli lagaaga adeeganaa aan dantiya urto in ii aruurto bilqa oo bil ii noqoto idoo kastoo kuusan dabada usoo dili gaaldameerkoo guriga oon kaysto alyoonkaysaas ilaahay ii sahlo dadna hooyooyin kaleenta waxaan u sheegaa inay gurigooda ay ka joogaan ay ganacsi samaysan karaan ee ganacsigooda wada karaan hooshooda ay agbaaqanayn usoo wareegan oo dhex u wareegayn ganacsigaada gurigaada ku hayso ilmahaadana gurigaada ku hayso faa'iidii kashin ilmahaada dibka u saar maanta adiga ku keena waa ku keeni waa waqti oo jeclaad maanta ku keenin faa'iidadaad heshi keedaa isbariska ilmahaada oo tuuro Haweenka ayaa lafdhabar u ah bulshada waxaana tan iyo burburkii dalka door weyn ka qaataan dhaqaalaha qoyska.